أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellaha dhexe dowladda xabashada etoobiya oo ka qayla dhaamisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kala qartay inuu fashilmay duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga dowladda burundi oo qayladhaan xooggan u dirsatay gaalada caalamka kadib markii uu dalkaasi ku faafay cudurka furuqa daanyeerada laba wiil oo dhallinyaro ah oo dhintay kadib markii ay laqday badda xeebta magaalada berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose oo ku guulaysatay xeridda farbiyo dhibaato xooggan ku hayay beeraleyda ku dhaqan degmada kamsuumi iyo deegaanada hoostaga maktabka dacwada wilaayada bokool oo dowla diini ah u soo gebagabeeyey dhalaalayda ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellaha dhexe qarax mujaahidiintu maanta ka fuliyey inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee shabeellaha dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaas ku lugeynayay waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen askar ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya oo ku sugnaa tuulada madax muruub ee hoostata degmada faafi ee gobolka gaarisa kuwaasoo ilaala ka hayay ceelbuyo dowladda saliibiyadda kenya ka qodaysay deegaankaas dagaalka ayaa markii uu muddo kooban socday askarta saliibiyiinta kenya bilaabeen inay isaga cararaan deegaanka waxayna warar hoose sheegayaan inay jirto khasaaro nafeed oo saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas dowladda xabashada etoobiya ayaa ka qayla dhaamisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kala qirtay inuu fashilmay duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen ilyaas cabdulaahi እንዳጋጣሚ ሆኖ አለመታደል ሌት ሚ ፑት ኢት ዲስ ዌይ በዓለም ላይ ሀብታም ከሚባሉ አሸባሪ ቡድኖች ነገር ግን ሶማሊያ የራሷ የሆነ ብሔራዊ ጦር ናሽናል አርሚ እንዲኖራት ብዙ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለ ስለሆነ የጸጥታ ተቋማችሁን በእጃችሁ እስክታደርጉ ድረስ አልሸባብ ገራገር ነው ብሎ ከታሰበ
waxaa saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta bariga afrika si aad ah u qabsaday hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa uu ninkan isagoo warfidiyeenka kula hadlayay gudaha waddankiisa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ku jirta sida ay u arkaan heshiiska dhex maray kooxda riddada iyo dowladda dabadhilifka ah ee masar waxa uu muujiyey inay ka xun yihiin oo aysan marnaba aqbali doonin in qaahira ay ciidamadeeda qayb ka noqdaan duulaanka saliibiga ah ee mar kale la doonayay in laba kun shan iyo labaatan lagu soo qaado dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxa uu dhanka kale ninkan soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida ay gobolka ugu sii xoogaysanayaan marba marka ka sii dambaysa wuxuu taayay qiray in awoodda mujaahidiinta ay ka halis badan tahay sidii hore aysan ahayn sida ay moodayaan dadka qaar isagoo ula jeeda in cudud ahaan ay ka xoog badan yihiin sidii horey loo ogaa waa sida uu dabcan hadalka u dhigee waxaad ii oggolaataan in qaabkan aan uga hadlo awoodda al-shabaab waa mid ka mid ah kooxaha argagixiso ee ugu taajirsan caalamka waa koox abaabulan aragti ahaan iyo siyaasad ahaanba awoodna leh waxaa laga yaabaa in mararka qaar la iska indhasaabo awooddooda balse middaas waxay dhibaato u soo jiidaysaa dalalka deriska la ah soomaaliya oo awooddooda kuma koobnaanaysa gudaha soomaaliya waxaa sidaas yidhi wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa uu ninkan hadalkiisa sii raaciyey isagoo weli ku sii guda jira ka hadalkiisa qodobkan haddii aad u malaynaysaan in kooxdan ay tahay mid sahlan waxaan idin xusuusinayaa dhacdooyin ay ka geysteen dalalka deriska ah qaybtood intiina dhallinyarada ah waad ogtihiin kuwiina soo harayna waxaan rajaynayaa inaad akhrisateen maqaalada la xidhiidha qodobkan waxa uu ugu dambayn ninkan ku marag furayaa in halbacaad lagu lisay ay noqotay xamladii bowdaqaawiska iyo istaagtaagga lagu laray ee uu murtad xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah isagoona xilligaas sheegaya in muddo kooban uu ku soo afjaraya awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda burundi ayaa qayladaan xoogan u dirsatay gaalada caalamka kadib markii dalkaasi uu ku faafay cudurka furuqa daanyeerada warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya wadamada dhaca bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ayaa sheegaya in cudurka halista ah ee furuqa daanyarada uu si xawliya uga dhex faafayo wadanka burundi ayaa laga soo calaamadeeyey boqolaal kiis oo ah cudurka furuqa daanyarada sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka dowladda siliibiyadda burundi wararka ka imaanaya magaalada bujamuura ayaa sheegaya in ugu yaraan laba boqol soddon iyo kow ruux laga helay cudurkan halista ah kuwaas oo lagu karantiilayo cisbitaallo ku yaala gobolada wadankaas uu ka kooban yahay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in cudurka furuga daanyarada uu dalkaas kusii faafayo iyagoo soo jeediyey talooyin looga baaqsan karo faafitaanka cudurka war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda bujumbura ayaa waxaa loogu yeero beesha caalamka ugu qayla dhaamisay waxayna codsatay in laga gacansiiyo xakameynta cudurkan oo si xawli ah bulshada uga sii dhex faafayo burundi oo ah dalka ugu fakhrisan caalamka ayaa dadkiisu wajahayaan xaalado aada u liita sababo la xiriira xukuumadda oo aanan qarash ku filan gelin majaalka caafimaadka tusaale ahaan magaalada caasimadda ah ee bujumbura ma lahan adeegyo caafimaad oo tayo leh shacabkuna ma haystaan biyo lacabo oo nadiif ah dhinaca kale dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyey oo ah cudurka furuqa daanyarada laga diiwaangeliyey magaalada caasimadda ah ee nairobi kenya waxay xaqiijisay in saraakiisha caafimaadka ay karantiileen ruuxa laga helay cudurkan dhakhaatiirta caafimaadka ayaana sheegay in xumada cudurkan ay dhimasho sababto sababo la xiriira finanka tirada badan ee jidhka qofka ka soo baxa laba wiil oo dhallinyaro ah ayaa dhimatay kadib markii ay laqday badda xeebta magaalada berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya degmada berbera ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in xeebta batalaale ee magaaladaasi ay ku geeriyoodeen laba wiil oo dhallinyaro ah dhacdada keentay dhimashada labadan qof ee dhallinyarada ah ayaa timid markii ay badda liqday sida ay ku soo warramayaan dadka deegaanka warbaahinta deegaankaasi ka howlgasho waxay sheegeen in wiilasha dhallinyarada ah oo ka yimid dhanka magaalada hargeysa ee ku dhintay xeebta berbere lagu kala magacaabi jiray maxamuud qoorseef iyo cabdiraxmaan janaale qof saddexaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ka badbaaday dhacdadan laga soo tabiyey biyaha badda ee magaalada berbera kaas oo la soo wariyey inay wanaagsan tahay xaaladiisa caafimaad sanadkii hore laba kun iyo labaatan iyo saddexdii ayay ahayd markii sidan oo kale biyaha badda magaalada berbera ay ku dhinteen laba wiil oo da'yar kuwaasoo ka yimid dhanka magaalada gabiley wilaayada jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farabiyood dhibaato xoogan ku hayay beeraleyda ku dhaqan degmada kamsuume iyo deegaanada hoostaga bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinayaa
waa mashruuc ballaaran oo ay iska kaashanayaan maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaasoo hadda si habsamira kaga socda deegaana ka tirsan degmada kamsuumo oo saaran galbeedka webiga jubba baalayaal tiro badan ayaa ka qayb qaadanaya howlahan lagu xirayo farabiyoodyadan saaran webiga jubba min laga soo bilaabo tuulada faangamuuya ilaa deegaanka koban ee ka tirsan degmada jamaame fartan oo gooneed ilaa iyo boqol iyo lixdan mitir ayaa baabi'inaysay badar ku beeran dhul lagu qiyaasay laba kun oo hegtar oo u dhexeeya deegaanada koban iyo faangamuuya waxaase toose hadda loogu guulaystay in la xiro idaacadda islaamiga andalus oo gaartay halka uu ka socdo mashruucan farxiridda ayaa la kulantay dadka deegaanka faangamuuya kuwaasoo si dareenleh u soo dhoweeyey mashruucan ay iska kaashanayaan maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo maktabka beeraha anigoo ka hadalo ayuub xasan ureyn shongol mafuula wilaayada kamaysan dirtay farti oo meel ahayti baaladka la dhahaay fongamoyo meel andhahayti ahayti meel iya la hiri may kale sinku cosdaane mar walbow inaniso boogotan unu dhaloogin way dhaloogingna may lambaanya mar walbow isinkoytona codsi kasijeedsadoona iyona codsisin sijeedsadoona bahashan dhib un dhawayni dhowr mar un hirni meelanka hirni ka gawowni karwayni mar mar walba daradanka dambe wilaayadanka tarbilan inshanta lihiri baali lashani lihiri jabi meela haddana may mudaasana si guud ahaan wilaayada fartan kata taagsati an kata taagsati an kata taagsati sidii la fadaay way onu may rogne farti fungamoyo farti mayki rogne walaagi ugaasa e iyo amiirka iyo waaliga eh, degmada kamsuma Eh, nagamba vinomiya anganonge chizigula nimiye i- ugaas isa abdi muhina nalongerehe chichu- che- chifigo cha fungamoyo naho chichimale Eh, bala dinom kuiva dikutuntuma Eh, cherenge chifungwa hachina wasiwasi male hachina woga male mwakajero mtama wetu na khudhari yetu na chije sawa sawa sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa ka warbixiyey fartan iyo dhibaatada ay ku heysay dadka deegaanka isagoona mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib u mahadceliyey xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka jubbada hoose anigu ayaa nabadoon cabdiqaadir maxamed usmaan libanga may roogne farti la dhahay baal adkee roogne dhammayni gebagaboyne insha allah laku guulaysini waalige degmada kamsuuma markiino kacando'ooni ina meeshani dhibooyte waaligayno sheegni walaayada ungudbii walaayada markaasayto inta kooyte meele la xiri laku guulaysidi alxamdulilah khayr allah siyo heer haraka heer walaaya qaas ahaan walaayada jubbada hoose alxamdulilah annagana odayaasha ana sinku faraxsina marka deeganka dhanna sinku faraxsinya sidoo kale howlahan farxirida ay si wada jirka u wadaan maktabka beeraha iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa ay gaareen tuulooyinka bashiir malaamow madiino iyo baardheereyarey kuwaasoo laga xiray dhowr farood oo hoostaga degmada kamsuuma howlahan lagu xirayo farbiyuudyadan ku teedsan galbeedka webiga jubba ayaa ku soo aadaya iyadoo dadka beeraleyda u diyaargaroobayaan xilli roobaadka deerta ee nagu soo dhow maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dowladdiini ah usoo gebagabeeyey dalaanayda ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeena cabdiqani maxameda dowradan oo socotay muddo saddex iyo toban cish oo ah islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool dowradaah waxaa loo qabtay dalaaleyda ka howlgala deegaankaasi kuwaas oo muddadii ay socotay ku qaatay kitaabka alwalaa walbaraa waxaana munaasabadii gebagabada dowladaasi kasoo qaybgalay culimaa udiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabada kelimadan ka jeediyey sheekh bashiir oo kamid ah culimada wilaayada wuxuuna raggii dowlada ka faa'iidaystay kula dardaarmay inay cilmiga ay barteen sii kororsadaan tan kaleed walaalayaal ma in isdirdaaramaanana meelung maadaama dowra diini ah ka dareerti kitaab la siin akhriyaay ilaahay diinshay la barado in isdirdaaramaanan ilaahay nabashay ilaahay amarasi ilaahay qur'aanka may keenay waqul rabbi zidnii cilma rasuul muxamadow may eraase rabbiyow cilmi iin ziyaadin dhoweer ilaahay xoolo may ern owlaad may ern maal may ern martaba kale may erna ilaahay may amarka siiyey rasuulshay sala allahu calayhi wasalam ilaahow iin ziyaadin dhe cilma cilmi ilaahay weydiiso ile walaalayaal cilmaga may inku baaha badangnaa suuna anka baahangna hunguriga la aamow suuna anka baahangna biyo la dhamow ku doron yaa cilmiga inka baahangnin cilmi laangmay noolada kor acmaalla haddii la suubi cilmi an lahayna acmaal waltaraasma ee walaalayaal sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah nabadoonada deegaanka wuxuuna dalaaleyda kula dardaarmay inay bartaan cilmiga sharciga ah ardayta maysan lana jazaakum allahu kheer horse mar kasto lana suweero kheyranna sweero maylu ku fayide wala dunya akhira wala kaliibano meelo mayla ka barada kitaabka al walaa wal baraa la akhriyay wala agana ay la bareen ay le nafte fahang ma ahli wala ad hariiriyas i wala ad goosa shal faanta faa'iido wiingu kelmadda lama habo meelo taala wala la shal gadaha yo baholu wala la rogono suugu suug meelan ka dhab badan ama fan badan ma wala la shal gadawno maal watan nafte ba halal meerata al warcane la ka barada oo wala ad ba gadaasa i wala ad gadadaasa i wala ad shal gadaaso faanta nafte faa'iido wiingu ma marka maylana ilaahay kitaabkan korleen kuwala gaaladan ilaahay jibi muslimintan ilaahay saay ugu dambeyn waxaa dhankooda dowladii ay soo qaateen iyo waxa ay ka faa'iideen ka warramay dalaaleyda iyaga oo sidoo kale soo bandhigay cilmiga ay barteen dadkii dowrada lanfure dalaaleyti laraayahayni kheyran inin sheegi dowrada maybaa ka saabsanay tahay ini tuman iyo saddex maala mood socda dadka lanfuraayna dad oo magaalada nisla baryahan arsha kumida tuulooyinka geesgees ha baryahayan marka kheyr badanna kufaa'iidni insha allaahu hatana maybaa lanaa weliba sii odsanayadanayaan insha allaahu maybaa unta ku lagbayfada insha allah wada ilaahay raallikana madaxarkii oo muwaalaatul mu'miniin hay mu'miniinta inala hariiri muuqalka شيء ولي كسابسنا الأول كان كود الهجرة هجرية أنت لهم قادلة إلى بلاد المسلمين مسلمين بلدامج يولين هجروا وهجروا لا هجروا بلاد الكافرين قال بلدامج لا هجروا والهجرة هي هجر ما لري الانتقال جوروا من بلاد الكفار قال بلدامج لا جور إلى بلاد المسلمين مسلمين بلدامج لا جور لأجل فرار رورو درادين لا جور بالدين الدين لا رورو لكن قالت هريرو ورالك كسو التشابه تشبه بهم قالت الشبه في الملبس لبسك كشبه والكلام كلام كشبه اي وغيرهما وللمدة لأن التشبه تشبه به قالت الشبه يدل ما يبكتو سياسي على محبة المتشبه كانوا لسكشبه إن جيرنتيس به ما غازي dowladan ayaa ku soo aadaysa xilli wilaayadu ay si dardar leh kaga socoto xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mid ah bulshada wilaayada mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh